ku soo dhowaada barnaamijkeenna gungaar oo aan ku dul istaagi doonno macalinkii dilaaga ahaa iyo shabakadiisu ay burburiyeen booliska gobolka banaadir kuwaas oo qaarkoodna la qabtay oo ay cadaalad mareen qaarna la hayo xogtooda oo lagu raadjoogo maxamed xaaji oo magacyadiisa hafgarashada ay ka mid yihiin adaadir xaaji ilka xase cadnaan xudayfe iyo cadaawe waxau ahaa howlwadeenkii ugu weynaa al-shabaab ee gobolka banaadir waxa uu ku magacownaa madaxa dilalka qorshaysan ee gobolka banaadir horta asalkii xudayfa caanku ah gruub fara badan oo aan la soo shaqeeya markii la badbedelayna magacaadamlaskabada gruub walba lagu soo bedel magac cusub waaye caddaa baa la baxay rakacaasaan la baxay maxamed waxa uu kaga duwan yahay dhallinyaradii hore aan ku soo qaadannay barnaamijyadeenna gungaar waa macalin jaamacadeed oo haysta shahaadada heerka labaad ee jaamacadda mana ahan wiil yar oo aan waxbaranoo la marin habaabiye haddaba inta aanan u gelin sheekooyinka maxamed xaaji ilka xase ee la xidhiirta dhagridda bal aan marka hore eegno isagu waa kuma lafahaantiisa ayaa noo sharaxaya maxamed xaaji heerarkiisa waxbarasho sideeda kale dugsigii hore dugsigii hore markaisaan kasoo baxay markas oo idin kaga sheegay soon markas oo culumta diinta aan kusoo baxay oo itixaadka ay lahaayeen xag diin ahaan markii ilaahay kutubada soo akhristay oo dhowra ay u badan yihiin reer saalixiinka iyo bilowlmanaamka iyo tajriisa waxaan kutubada tajwiidka iyo kutubada kale jihaadiya wax badan kusoo akhriyay sababaa meesha leegi doorto waxaa xaafid aan waa lumi laakiin markii dambe ninka xaafid quraan ah xag diinta saas marka dugsi hoose dhex waxaan soo dhameeyey sanadka laba kun iyo sideed saba kun sideed sideed isla akademikeerka waxaan soo gudbay magaalada marka aan ka bilaabo dugsiga sare waxaan u dhameeyey elevenka two thousand eleven labada kun iyo sideed iyo laba kun iyo kow iyo tobanka ilaa iyo laba iyo tobanka u dhexeysa aqoonteeda jaamacaddaan soo galay tobanka ilaa iyo lix tobankan dhiganay shahaadada biyeedaan ka qaatay kadib waxaan galay macad englishka lagu barto magaalada ku cusba frontier la dhaho meesha waxaan ka qaatay shahaada dibloma englisha assistant ahna ay qaateen markii aan kasoo assistant ahaantay isla ayaga waxaan aan ka noqdo macalin academic english aan dhigaa marka howlahii kale hadda jaamacad muqdisho aan bilaabay master environmental study halkan waa maxadka frontier oo lagu barto luqadda ingiliishka waxaana uu ka ahaa macalin ingiriis maxamed xaajiilka xase isagoo fasalkan ardayda kula wadaagi jiray duruus
It's a center which provides and prepares uh, IELTS preparation. I think in, the East, in, in general East Africa, we have only few countries that operates and performs, prepares the IELTS and the TOEFL. Frontier became the, uh, the very first college, started preparing uh, uh, the method of, of, of, of macalinka dilaaga noqday maxamed xaaji waxa uu horjoogo ahaa shabakadii ugu halisanayd al-shabaab ee muqdisho ka geysata falal argagixisanimo waxaana sida ku xadshaxda booliska gobolka banaadir madax u ahaa qaybta dilalka qorshaysan ee shabakadan maxamed xaaji iyadoo uu ku-xigeen u ahaa sharmaaka cumar axmed oo loo yaqaan ugaaska ama ganay kaasoo ay hayeen xogtiisa iyo sawiradiisa booliska gobolka banaadir ayna ku raad joogaan axmed faarax iidle oo magacyadiisa afgarashada ay yihiin shuuriye madoobe nuunow iyo ramadaan cabdiraxiin mursal oo la baxay saalax waxay ka tirsan yihiin shabakadan dilalka qorshaysan qaybta istikhbaaraadka ama sahanka waxay ahayd shabakad kale oo ka tirsan kooxda ilka case waxaana ku-xigeen u ahaa dhinacaasi saalim saciid oo ay gacanyareyaal u ahaayeen haashin carab faadimo korneylo maryan oo ah xaaska saalim cabdiraxmaan sheyba iyo cabdinaasir axmed oo ah maqanaya boolisku ku raad joogaan maxamed xaaji ilka xase waxa uu ka mid yahay dhallinyaro dhowr ah oo al-shabaab ah oo aan horay u soo waraysay kuwaasoo fikirka tagfiirinta iyo xagjirka lagu soo baray dugsigiisa qur-aanka taasoo ah halka uu kala jaan qaaday al-shabaab horta fikirkan wuxuu igu dhasheen fikir oo anigoo weyn ah waa ka yaraa macna marka gaar ahaan gaar ahaan tusaale ahaan ee, dugsiga hoose dhexe markaan dhiginahay dugsiga qur-aanka dhexe dugsiga qur-aanka aan dhiginahay wuxuu ahaa dugsi itixaad ay leeyihin xiligaas Ee, dugsiga aqwaanka la dhihi jiray gobolka oo dhan waa looga imaan jiray marka loo markaas ahaan xiligaasi suufiya ku badneed magaalka iyo gobolka laakiin magaaladaasi ah, waxaa loo imaan jiray dugsi la aqwaanka oo caan waa haddaa tagtid bulmar dugsi aqwaanka haddaa dhahday waa meel aan hadda lagu sheegi karo marka dugsigu waxaa macalimiin oo ahaaba niman oo xiligaasi oo atxaad ka dagaalami jiray oo nin la dhaho oo macalin Suleymaan nin la dhihi jiray oo howlgaladii calal ka dhici jiray Ethiopia ee, ku ku baxay maxamed xaaji ilka xasan waxa uu shaqadiisii ugu horraysay al-shabaabnimo ka soo bilaabay magaalo xeebeedka marka oo halkii uu ku soo dhigtay dugsigiisa sare waxaana uu ku doodayaa in dugsiga sare uu soo dhigan jiray ay saamayn ku lahayd kooxda al-shabaab kuna soo booqan jireen horjoogayaal ka tirsan kooxda Ee, xilligaas dugsigu waxaa noogu imaan jiray waa xilli hore Ee, sheekh fuaad waa da- nin iska iska yaraaba xilligaas xoogaa da-ahan hadda nin weyn u egyahay iyo aadan xaashi iyo ee, nin la dhaho maxaa la dhihi jiray cabdulaahi salaad iyo abu zubeer meesha waa noogu imaan jiray koley ma kasi jirin xilligaas laakiin ilka xase waxa uu marka uga shaqayn jiray hab jaajuusnimoa oo isagiyo koox kale ay ka dhex shaqayn jireen inay macluumaad ka aruuriyaan dadka kooxda ka tirsan iyo dadka ku dhex nool deegaanada ay ka taliyaan waxayna ka warbixin jireen wax kasta oo kooxda dhexdeeda khatar ku ah balse markii ay dowladdu la wareegtay magaalada marko waxay isla iyagii laga dhigay koox qaabilsan qalqalgelinta amniga magaalada marko dowladda marka meesha usoo tashatay iyo markii la isoo galeen eed oo markii kor laga soo wareegtay calash ilaa iyo markii magaalada marka la qabsadayna raggii daaqiliga ahaa ayaa waxaa la yidhi qaariji ayagaa isku bedelay dowladdii imaaday daaqil wuu kusoo baxay ninkaan qaarijiga macnaha taasoo qaarij ku ah.
ayagaa ho- howlgala ilaan dadka ayaa yaqaano intaan kusoo koraya mugta kii isbedelaayo kii jaasus ah askartii dad cusub haddii loo keeno yani dhib bay naqina in loo tilmaamo laakiin annaga waa wada naqaanaa malna laga shakisan haddana sidii aan- aan- waxaa la dhihi jiray aan ku bilaabay hawshii ugu horraysay ee kooxdan uu ilka xase ka mid ahaa ay markoo ka qabtaan waxaa ka mid ahayd dilkii wiil dhallinyaraha oo lagu magacaabo asad xaajow kaasoo ka shaqaynaya xaajow buugshoob oo ay qoyskoodu lahaayeen wuxuuna sheegay maxamed ilka xase in dilkaasi uu geystay nin saaxiibkiisa isna uu ka fogaaday in la aqoonsado maadaama ay asad saaxiibba ahaayeen asad ani nin shak- shakhsiyan aan aqaan u ahaa yani nin fiican u ahaa dowladda ma u shaqaynaynin waxba muusan ahayn meesha stationary isku joogay footadaas uu iska joogay famil ahaana yani waa dad aad loogu yaqaana footada iyo sawirada dadkaas xilligaas gobolka dhanba waa laga yaqaana sawirka dugsiga sare shahaadada xataa isaga iga yaqaana banaankan joogay oo meesha isaga stationary hortiisa munishibi meel lahaa ku tala sarta dheereed oo muxaadarooyinka wax lagu qaban jiray anuu xagga taagan aan waxaan arkaa anug oo marka dambe dhiman doono oo boodbooda la dhahi doono aan meesha taaganayo asad telefoon intuu qabto wuxuu dhahay waraa nimanka oo wada carareen gebigooda wallahi fulay waayo shabaabti iyo wixii iyo kan boodbooda wax muusan hubsanin ninka waa ku bilaabay
Markaas adigu waxay- cabaan marka xabada "Arrrr, ilaa anaga dhan soo wada orod meesha ka imaanay ninkiyo jiifa aragnay iyo ninkaana biskoo la xaraysana bas ninkaan soo wadnay maxaa dhacay saan u dhahay ninka u dhahay Ee, telefoonkaas ku hadlaya telefoonkiis waa kaasa anoo meesha taagan u dhahay nimanka waa soo galeen wuxuu gudbinay asad markaas wuu noolaa ani waa arkay macna baralays wuu noolaa yani meed ahaan uu soo tagay ninkaan laakiin markaas waa noolaa asad marka dadkaan bay sukaan yaqaanaan qaarkood si kalena saaxiib waa u dhahay footada iyo wixii marka ma- maba ku darsamin baan ahay, hadhow siisan fara ii soo gelin banaankaan ka istaagay maxamed xaaji ilka xase waxaa ka mid ahaa waxyaabaha xajiibka leh ee uu ii sheegay in markii magaalada marko ay dowladdu la wareegtay uu la noolaa jenaraal ismaaciil oo carruurtiisa uu saaxiib la ahaa iskuulkana wada dhiganayeen wuxuuna barnaamijka gungaar u sheegay in maalinkiina uu gabaad u ahaa guriga jananka habeenkiina uu isla guriga bambooyin ku tuuri jiray si uu u dilo jananka uu gurigiisa ku noolaa ee uula taxaamulayay sida carruurtiisa oo kale aakhirkiina waxa uu markii uu marka ku dili waayey uu jenaraal ismaaciil axmed cusmaan makiyeeli ku dilay siddeed iyo labaatankii ah bishii tobnaad sannadkii labadii kun iyo lix iyo tobanka degmada waabari ee magaalada muqdisho Ee, nin waxaa la dhihi jiray la jiri jiray la dhihi jiray ismaaciil gaashaana dhexe ahaa waa caan waaye shaneemadan caanka ah marka ku taala shee- sheekh ismaaciil markii yaroo dambe qashay ninka lahaa waa janan laakiin siyad bar u ahaa isaga markii dowladda ay dadkii xagga markii shabaabka ay qabsadeen asal oo shaleemada laga burburiyo laga bursado ahaa meesha intuu imaaday dowladda uu soo hubeeyey dib waa loo sii janna maxaa la dhihi jiray darajadiisa markuu soo weeraray si kale daan u dhigay marka aniga iyo wiilashiisa saaxiib waa ahayn shaleemada ismaaciil gurigu ku dhiganaa buu deganaa baan weligeed magaalada markuu soo galay gurigiina waa deganaa ninkaana janan waaye adeeraa iska dhaha marka mogt ilmihiisa dhan saaxiibanahay ninkii ah meesha dadka qabtayuu ku mid ahaa marka cabdiqaadir siidii isaga iyo gurigaasa qabtay ninkaasna waxaa waaye dadka isaga iyo ciidanka iyo dadka si gaar ah u beegsan ka mid ahaa isaga dhowr mar waan shakhsiyadayga badbaaday oo ani aan gurigiisbam ku tuuray ciyaalkiisna saaxiib waa ahayn hadde marka dambe intaan ku helnay ninkii waxaas dhan way soo dhammaadeen waa lasoo soo weynaaday jaamacadaa la dhameeyey dar hadda oo muqdisho ku helna laba sano ka hor iyo hal sano ka hor inay tahay jecla liberia ku helnay asoo interpol shaqeynaa booliisa muddo shan sano lix sano kasoo wareegtay ninkii dadkii meesha waxaa waa lasoo baabaa intaa lasla imaada mogta ninkii intuu imaaday isagoo sarkaal lasii dalaacsiiyey oo yani interpol u shaqeeyey wiilashiisa saaxiib waa ahayn anaga marka si haddii loo dhahona xoogaa waxaan ugu jiro adeernimo iyo wixii qaraabo manihin laakiin adeeraa iska dhahayna laakiin haddana hooshiya ana bariis adeer iyo waxa inaan macnaha ugu dambeyn hadda ninkii saaxiibkayga hashimi afarsameyninka iyo ani iyo shuuri dilka jenaraal ismaaciil kuma uusan ahayn maxamed xaaji keligiis waxaa ka qayb galay haashim oo ka mid ahaa shabakadda hilka xase waa kan haashim oo isagana ka sheekaynaya qaybtii uu ku lahaa dilkaasi
wuxuu fadhiyay maqaayad ku taalo isgooska waa beri isgooska shaqaalaha uu fadhiyay mar meeshaa laga soo dhowracay dhinacyadan markaadna oo seminaarka imaada la sheegay talyaani miyaa sarkaalu ahaa marka xaafaduu soo galay xaafadii aan kala soo dabagalnay marka taasaan ogahay
sidoo kale maxamed waxa uu sheegtay inuu gacantiisa ku dilay xaaji baana oo ka mid ahaa waxgaradka magaalada marko xilli uu masjid ka soo baxayey waxaana isagiyo dhagarqabayaasha la socday bannayseen dilka qof muumin ah oo ka soo baxay masjidka eebe yacni ninkan isaga ah oo baanow xaaji baanow waa nin horta dhoweyda dhan lagu yaqaano markii isaga laga soo laabtay dabadoonnimadiisa iyo durqnimadiisa aadka u ahaa de markuu masaajidka uu kasoo baxay masaajid yaroo arraxma wallahi oo ku dhex yeers raxmadaan weyn ma aha oo wajar ku dhexyaal koo kale waxaa jira duruqbada ku dhexyaal shuruufada yar oo duruqbada ay ku tugtaan kii uu soo baxay banaankan ku helna marka laakiin waa lasoo confirm gareeyey ninkaas hala cunaadiyay markii dambe waxay kooxda al-shabaab u soo bedeleen maxamed xaaji inuu ka shaqeeyo magaalada muqdisho oo uu sheegay in wakhtigaasi uu haysan jiray kooxda waxdishan inuu magaxiisa ku sheegay cabdiraxmaan oo ay ku-xigeenna u hayeen cabdimajiid iyo cabdi muuse kuwaasoo midna la qabtay midna la dilay sannadkii labadii kun iyo labiyo tobanka maxamed xaaji markii ugu horraysay uu shaqo bilaabay waxay isku koox noqdeen galadila iyo mooryaanka oo labadaba loogu soo xulay inay muqdisho kala yaqaanaan waxaana hubhayso u ahayd felis maxow oo ah xukunsano ku jirta xabsiga dhexe ee muqdisho
nimankaan aan kusoo gaaray wax yar anoo kusoo gaaray khilaafkii iyo jugtii wixii dhan dhacday waa la yahakiyey kadib wixii dhan waa la bedelaa lahay galadaan loo keenay oo galadiley galada waxaan lalahay la shaqaysta ee raggiin hadda aasaasta magaalada waa kaasahaya wax ka qabta sida dadka lagu aasaasay oo wuxuu dhahay galad niman jabad niman jabhadda oo iskula jiri jirteen xilliga laakiin aday ku yaqaan ada adaan aqoonina jiro oo guura hadda hoos tagaan waa laba nin oo active ah oo ku keena yiri isla shaqaysta saddexdiin
labadii qof ee wakhtigaasi la shaqaynayay maxamed xaaji hadda gallad waxa uu ka baxay al-shabaab halka mooryaankana la baadigoobayo ay sheegeen booliska gobolka banaadir inay hayaan macluumaad ku filan in la soo qabto oo ay ka mid tahay sawirkiisa maxamed xaaji waxa uu ka bilaabay muqdisho howlihiisii dilalka dhagarta ah waxa uuna muqdisho ku dilay dad badan oo haldoor u ahaa bulshadan kuwaasoo isugu jiray saraakiil shaqaale dowladeed iyo dad kale oo bulshada waxgal u ahaa dadka haldoorka uu ku dilay muqdisho waxaa ka mid ahaa jenaraal cabdulaahi maxamed sheekh xasan quruurux oo ahaa sargaal ciidan oo waxtar u lahaa dalkan waxa uuna jananka ku dilay masjid ku yaalla waaberi isagoo ka soo baxay salaadii xishaa maadaama uu sheegay in maqribkii uu ku adkaaday dilku sababo la xiriira ciidamada ammaanka oo ka dhowaa aagga generaalkan meeshuusoo fadhiisanaa maqribka cishaa wuxuu ku tukanaa marka maqribka ma la dili karo oo degmadu u dhow yahay degmadana ciyaalkan dhadcadkaa joojoogo aagaasi isha hamadoow waata marka waa cisho marka ni dhowr mar isku daynay waxaa laisku heshiiyey haddii ninka bugbug la maqlo degmada u dhowdahay isgosyada hadday xiraan inta laga baxa raggiina ila lugayaan waa hal luuq waxaa jira marka mar walba luuqa xeeladaa la lahaado oo lagu baxsadaa jira oo lacalada wadooyinka la xirxiro oo bajaajta la barbaarayo dhallinyarada iyagoo waxooda wataana meesha lasoo marayo dilka jenaraal quruurux waxa uu ka mid ahaa dhagarihii ugu xuslaa uu sameeyey maxamed xaaji ilka case waxa uuna ka hor dilkaasi diyaarsaday laba koox oo bamgacmeedyo ku kala tuura xarunta degmada waaberi iyo bar ciidan oo ka dhoweyd meesha si uusan gurmad ugu imaan inta dhagarta dilka ay socoto kuwaas oo markii uu isagu taleefannada ka baaqay tuuray bamgacmeedyada kadibna uu isagu fushaday hawshii u socday oo ahayd dilka jananka jananka masaajidka cisho ku tugtaa marka qorshaha waxaa la keenay waa la fariistay shira anaga waxaan dhahay shira hoosha idinkan iyo taala saa qabsan idinkan iyo taala mar muqdisho idinka dhex joognay waxaan wixii hub iyo fan loo baahda diyaar waa laakiin hoosha idinka wada jenaalka marka hawsha anay ugu soo shubatay niyoadaa muqdishaas oo kala yaqaana bidbid ani iyo salmaan ugu soo agshubatay salmaan tala keen salmaan tala keen salmaan tala wuxuu yidhi niyow jenaalka horta hal ma lagu aadi karo laba ma lagu aadi karo saddex lagu aada ilaan laba wata marka staafka laba waay halna isaga waay nin walba shaqadiisa qabsada nin walba haluu ku aada marka aan waxaan ku fikiray degmada aa u dhow waxaan dhahay marka niyo macquul maaha degmada hal dhagax lagu qabto oo mashquulin ah xataa albaabkaada isaga dhufta say bartoo intay difaac ku galaan xabaday oo tutuuraan ee isku qasanto ugaaskaa wuxuu soo jeediyey degmada haddii lagu dhufanayo kuwa kale oo buundadana gaaraya meesha u yaalo jidka haday dhacday soo dhaqaajinayaane ayagana aan ku dhufana marka warkii la isku raraacay talada aa raafiyey dhagaxyadii la keenay oo lasoo diyaargaroobay saddex marka loogu soo diyaar garoy uwaaska caawaba hal loo hal loo hal loo keensaday hal qof loo keensaday maxaa la jiray jananka hal staff oo wataa bas masaajidka la iskuul tugtay markii cishaha oo laga bixi rabo waa u baaqaynaa dhallinyarada markaan u baaqno baaq aan kuwada dhufan labada labada dhallinyaro inay jugta ay dhacdo kadibna xabadaa lagu xijiyey saas ayay ahayd si xabadaha dhan ayaa u dhumaanba ila jug markay dhacdo xabadaha waa la wada yeerina waqti ciidankiyaa tuurtuuraay meesha inay ku dhex qarsantaa la rabay kadib sidii jugtiya dhacday oo ku qaban ogaaska iskooldiaan soo siibin allaha u naxariistay jenaraal maxamuud xaaji cali oo ka mid ahaa saraakiisha ciidamada ayaa ka mid ahaa dadkii uu dilay maxamed xaaji waxaana uu ku dilay degmada boondheere xilli uu jananku hor fadhiyey gurigiisa
waxaa soo gudbiyey wiil mootoolaa soo gudbiyey oo dhahay nin janana meeshaan joogo markaan tagay oo aan sheekada soo fiirsaa laga dhahay niyow soo fiir dhallinyarada xagga xagga gudeen boondheer meesha ugu xarunta badan waa dowladda maxaa la dhihi jiray soo fiiri shaqadii markaan tagay oo maxayltoole aan soo fiiriyey meesha way adag tahay aada u adkaatay marka waxaan dhahay ninkan generaal maba oke maxaa ah ninkaan banaaga iska fadhiya horkaan generaal ma aanan dhahay waa ku qaldamaysid hore waxaan ma ogide magaciisaan sheegayna xataa in shaqadaas qaado hore ninka janan maa ninka sarkaal waa dhici karta ninka ninkan janan albaabkooda soo fadhiisanaya hal wiil la fadhiisanaya ma jiraan dhahay ee meesha wax maba lagu cunin buuligeeda saasuu kalsoonidaas isku qabaa bas okay waay marka galab aan rabnay galab baa nasuuri galweysi subax gurigaa loo dhisaaya subax ani iyo shuuri iyo waxaa imaanay iyo ugaas shaqada ilaan shaqa janna mamug ilmo yareer ma kaysan kartid waa kaaga dhaawacmi karaan waa kaa dhiman karaan raggii waaweynaad inay xaniyooda fuulaama markaan meeshaa imaanay janankii isaga ahaa jananka waaba fadhiyaaba subaxa waa haddii ani ani iyo ugaasaan xirinay shuuriina waa u xiran tahay shuuri nooha xagga u taalo noohadaan ka qaadana aan ku yidhi may nooha ma la bixi karo siinaa dee naga xirtaan isgooska baxbadaa dhaca may waa lala bixi karaa aan ku yidhi waa jafaynaa dee nala dhaafan waa tuuraynaan dhahay bas go-aanka waa qaadanay noohada aan qaadanay haddaan aadnaba waxaan arkayaa guduhu galay dhagaxyad xagga ag marnay guruhu galay ninka shuuriya kor naga daawana maxaa dhahay ninka guriga waa ugu gashaan guriga wax ku jir ma naqaan ugu kaadaan waxaa soo baxay janankii oo janankiisa wata oo dharkii milatariga wata ima aqaaniya oo xidigaha ugu toban iskoolo biljam fiican wata iyo mid kaloo staff ul wata yani qor wata haka wata asla soo baxeen hore nimankaa soo baxeen ninaan la socdaa ninka ninka ninkan weyn waan iska ilaali biskooma wata bis noohaday galeen anagoo aan filaynin fakida inaga soo dhexbixin ma taabaninba marka anaga waa isfiirin waa isdhaafnina يعني هوش اسلام كسو بان سيك دونين انا قد من كان مش نو فدين عادي اسكا هذا بس كولو سو قاتي اسغا خلص تهدي لا دارك ودي بان ودغنا مالين كلابات مالين كلابات اسن سيدي سو بلانك فديه ا بوك ان سيني ما هذا لابتوب صار لابتوب كان سو دفي سو عررني كوفي ان كول قال مرو بنا ولا يقانا كوفي ان كول قال سو عررني
xeer ilaaliye xigeenka qaranka maxamed cabdiraxmaan oo gurigiisa ka baxay una socday hawshiisa u qidmaynta shacabka ayay ku dileen waddo ka soo baxda gurigiisa iyagoo kadibna ku baxsaday gaarigiisa balse iska dhigay gaarigaasi markii jidadka oo dhan laga xiray wuxuuna sheegay in xeer ilaaliyaha ay ogaadeen xilkiisa markii ay dileen kadib isaga ayaana gacantiisa ku dilay maxamed xaaji xeer ilaaliyaha bajaajka aan ka soo deganay gaariga gaari kama kakakakastaaneed ugaasoo ninka labay ku saarayiin ninka kale ilaalna bajinaa ninka mama adaa gelina soo dhawasaan adaa geli ninka kale ilaal adaa ina furna saaxiibo waa mashquulaani ninka ninka hadduu uu taabto waa mashquulsi mugta maskaxiisa dhinaciisa dil waa la gaadi kara marka isaga ninka kale inuu marka ninka ilaaliya wax dilay inuu ilaaliya asaa laga rabaa soo weeso waa kan abid ninka waa kan hay xaja gelin anaa galahay gelin anaa galahay anaa galahay ninka gaari dameera meesha soo dhex galay اب نوع كذا بقى استاجيب استاجي سمي اب دش دش دش دش هذا عي كان كلا اه اه تقول هاي بقى قبتي صدق انا قارب صدق اه صدق انت صدقتي ومنطقي فديستي كعيو اسكت درس من سمع بين مركا وقاعد معاك دلا منك جد وجدنا ولا مره مكت تين دو الله اسكهر الله يحرمك waxna ma lagu haynin aan mala aqoonsanin kadib waxaan maqlaynaa gadaalaan ka maqli doonaa ninka oo dhahay war hebera nina telefoonkood lahan dhegeysaday anagoo meesha iska marin dabki war ninkii isaga ahaa ninka kale waa la saarnaaye see loo dhaafa marka ninka kale war ninka kale lama aqoonsan inaa la diban ka fahmi doona ninka hataa inuu waxa ahaa falowla aan ogaanin waa dhigala naftirkiisa isaga dibanka ogaan doona ninka ninka gaari la saarnaa inuu shaqada wax kala ahaa yacni xeerilaali maxkamadda uu naftirku shaqaynaya ogaanay factor laakiin lama hubin sidoo kale dilka taliyihii saldhigga wardhiigle ayuu wax ku ogaa inkastoo uusan isagu ka mid ahayn kooxda waxdishay wuxuuse ku doodayaa in kooxda waxdishay ay u dejiyaan xeelada ay ku qiyaameeyaan taliyaha kuna dilaan in ragga meesha uu ninkan ugaas yar kale saalax uu meesha moota ku barbaraayo moota barbarad laga dhigayo daadada inta loo mara inta loo mara hubkii uu soo daahay dib ugu imaaday ay qaateen furteen mooto ah ugaas meesha wuxuu ku barbaraa saalax wuxuu ka dhigaa nin mooto meesha lagu barbaraa abbaaray meesha jooga raggaas mootada kootooda maata saasay u maraan saasay u maraan salee meesha ku dhowaalayay meeshaasaan kasoo hanlay dheh sometimes waxaa arkaysaa qofka anagaa cunna xataa ma naqaano maxamed xaaji waxa uu sidoo kale sheegtay inuu wax ka ogaa dilkii aamina oo ahayd baare ka tirsanayd nisa waxayna ahayd qofkii gacanta ku hayay kiiskiisa markii markan ka horraysa ee lasoo xiray maxamed xaaji aamina meel aan ku arki lahaa ana ma dhaafeen ciid dadka qowl lambar wanaan ka ah xataa nogta taas waqtu fahma aamina rag fara badan horta ee xaniyaa qabata oo markii meesha joogtay wax badan ay halaysan waxaa kamid ah yar la xakumay oo la dhahayo maxamed mare taqaan maxamed mare marka dad milyan qof baaro usoo noqoto indhaha lagu fiirinayo aamina waxay utin ku ahayd al-shabaab waxayna dhammaantood u arkayeen qof khatar ku ah maleeshiyaadkooda la xidho islamarkaana aan marna gorgortan ka gelin shaqada ay qaranka u haysay waxayna sidoo kale caqabad u arkayeen inay aamina wakhti dheer joogto baarista iyagoo u arkaya in qof marka la soo xidho ay haddana sannad kadib markii la soo xidho isla iyadii joogto ay aqoonsan karto qofkaasi maxamed xaaji ilkaxase waxa uu sheegay in kooxda aamina dishay uu isagu geeyo goobta ayna hagaysay qof dumar oo isyaqaaneen ah mid ka mid ah dilayaasha waxaana dilkaasi fuliyey sida uu sheegay hugaaska oo ah qofka aad sawirkiisa aragtaan oo la baadi goobayo iyo cabdulaahi kuusane oo isagana sawirkiisa aad aragtaan oo la baadi goobayo iyadoo hubka wax lagu dilana ay watay maryan oo ahaa cabdulaahi kuusane hooyadiis islamarkaana ah xaaska uu qaba salmaan oo ka mid ah shabakadan la hayo
kiiska aamina wuxuu u dhacay saan u sheegay hal shay baa ma ku darin waa xaqiiq in layla soo xeeyey oo la dhac ciyaalka wad geemeysha maalin cabdi wax ma ku cuni karin fahamtay in aniga ugaas iyo gruubkiisa aan waday oo aan dhex geemeysha aan banaanka kista dhaawasha soo qabta gudahana ku jira kuusane oo kuusane markaasna uu hooyadiisa wacay naaga oo soo sheegaysa arrinta waxaana shaki iga jiran aamina qofka kalaaska la fadhiya inuu gudbiyo hadalkan xataa banaanka u joogan ku dhahay aragtidii markaa ka hesha fasalkana la fadhiya naagta fahamtay waxaana sii qiyaasayaa qofka fasalka la fadhiya inuu soo kacay soo istaagay oo banaanka uu soo baxay uu kuusana la hadlay kadibna ku laabtay yacni tilmaanta uu bixinay kadib nolosha saasay u dhacday dumar u ahaa kuusana la soo hadashay kadibna soo laabatay kadibna kuwaas iyo saddexda hal mar soo galeen kuusana wuxuu ka istaagay albaabkii labadan hooshay gashay yacni laba ku gashay lagu dhihi saddex ku socday dadkaas ninkii wax fahma hataa ninka albaabka taagnaa dadka walki ordaya sama ordan kuusana oo fiirsanaya halkan waa jaamacadda soomaaliya kanina waa fasalkii ay dhiganaysay aamin ee lagu dhex dilay waxayna maamulka jaamacadda ii sheegeen in fasalkaasi wax lagu barto ay ugu dambaysay maalinkii lagu dhex dilay aamino kadib markii ay diideen ardaydii kale ee jaamacadda inay wax ku dhigtaan fasal lagu dhex dilay mid ka mid a ardaydooda ardayad aamina waxay ahayd qof ku firfircoon waxbarashada leena hami fog waxayna dhiganaysay kuliyadda shareexada iyadoona jaamacadda soomaaliya ay ila wadaageen natiijooyinka imtixaanaadkii ay gashay ka hor intii aan la dilin maxamed xaaji ilka xase waxa uu aaminsan yahay in dadaalada ciidamada ammaanka iyo baraha koontarool ee la badiyey ay dhabarjab ku noqdeen kooxda waxayna taasi meesha ka saartay kooxdii wadan jirtay gaadiidka lagu horjaro gaadiidka kale ee kadibna saas lagu dilo qofka gaariga wataa isagoo sheegay in howlgallada noocaasa ay gebi ahaanba kooxdu joojisay sariirka hadda waa- waa balaarta sariirka yacni wuu baaba'ay haddaa dheh fashalkii suceeb iyo ka- iyo waxaasaa ku dhadhacay fashalo fara badan kadib iyo goobaha oo ciidanka jakibantiyadooda la bediyey imin waxay jirta marba dee ex control aan gaarin ani aan lahayn mogt haddee ex control haddaa dhaafsata xataa galmudug ninkan wuxuu ku sameeyo ma sahlan hadda ma sahlan istaraatiijiyadda amni ay dejiyeen saraakiisha qaybta guud ee booliska gobolka banaadir waxay ku qasabtay al-shabaab inay yaraadaan falalkooda argagixiso waxaana meel kasta la dhigay dhallinyaro boolisa u heegana ilaalinta amniga shacabka kuwaasoo ku qasbay maleeshiyada al-shabaab inay isaga firxadaan magaalada muqdisho dowladda soomaaliya waxay samaysay wax kastoo ay ku xaqiijinaysa ammaanka muwaadiniinta waxayna meesha ka saartay falalkii argagixisanimo ee gaadiidka lagu horjaraya gaadiidka ah sida al-shabaab laftigooda qirayaan waxayna ka dalbanayaan shacabka inay ka gacan siiyaan ammaanka wasiir ku-xigeenka warfaafinta ee xukuumadda soomaaliya aadam isaaq ayaa sharaxaya guulaha arrimahaas ay ka gaareen ciidamada dowladda soomaaliya sida aad og tahay waxa ay samayn jireen waayadii hore markii ay ficil xun inay geystaan ay ka cararaan laakiin waayadan dambe laamaha ammaanka waxay la soo baxeen la falgalkii ugu adkaa cid allaale ciddii wax geysatana gacanta lagu qabtaa cid allaale ciddii wax isku dayi doontana waxaan u sheegayaa inaysan ka badbaadaynin laamaha ammaanka haddii ay falka ay geystaanna aysan ka baxsan doonin maxamed xaaji ilka xase isagoo macallin jaamacadeed ah ayuu ku dhiiraday inuu magaalada wax ku dhex dilo wuxuuna ku doodayaa inayba dadka dhan maqan yihiin oo aysan aqoonsan marka uu wax dilayo waa iska jirtaa mucjiso aan saxiibood marka wax dilis dadka ma ku arkayaan meesha wax ku disha maalin kala daymaad caadiba qalbigiila wax markeen aan waa la kala yaacay ma aqaanani isla maalinkii bir maalin kale meesha imaan shaa ku caweyn dadka ka sheekeena marka dilka dadka keliya kuma ekayn maxamed ee waxaa u sii dheeraa inuu ahaa tababare ku xarbiya dhallinyarada falalka argagixisannimo ee dilalka shacabka ay ka mid yihiin wuxuuna ka dhigtay wax ciyaarciyaar ah inuu dadka dilo isagoo soo kaxayn jiray dhallinyaro uu ku biiriya al-shabaab kadibna si toosa u tusi jiray isagoo wax dilaya si ay ugu daydaan isagoona ku oran jiray waan idiin dhigayaa ee dhammaystira taasoo uula jeedo inuu qofka u dhaawacayo iyaguna dhammaystirayaan markaa dhahano ciyaartan wadan iyo weyno laba wiil oo cusub baa lasoo wadaa aad u fiican oo ladanka soo jekimay bal shaqma bari kartaan labadaas wiil haddaa qof darwanac u sameyn shaqma bari kartaan ha waana loo keenaa marka dadka marka dad tababar ahaan dhamaystiran waa laakiin baraatikada male fiyor ahaan way dhamaystiran yihiin waa la baraa marka shaqadanka markaysana mise waaladan keenaa anagaa wadan shaqada haye waaladan baraa okay anaa anaa gala adaa igu xig oo kuu dhigaa ninka waa dhamaystirin meeshan kadhahaa furo kandaroolka waxla xagga istaagaysa aad waa kaasa ogow haye bash waa loo bilaabaya ninka maalinka labaad qof kalaada keena maalinka saddexaad marka active ay noqdaan isku filantii marki lahaa markii loo hadaa tam marka magacaan kula shaqeyna raggaas anaad cabdillaxman aan kula shaqeyna ma yaqaanaan laakiin dadka uu tababarka noocaasa siiyey waxaa ka mid ah wiilkan oo lagu magacaabo shucayb kaasoo uu hortiisa dilal ku sameeyey marka waxaa imaadinihow in la baxaa la rabaa oo maxaa la dhihi jira dooro la aado waxaan dhahay ana markanihow ilaa hadda anaa inka lambare layn kala maraynaa kow dheh waxaan dhahay lambare iyo macluumadaan kala maraynaa ani ziyaado kale ay soo gelinaa dhahay mar haddaan ka baxo anigoo dadka ayaga micnaha horta waxay ku leeyihiin meeshaasaan aada dheh tahriiba aada dheh inta ka baxaa dheh wax saas camal sheeg laakiinse anna waan dareensanaho adina waxaan isleeyahay maxaa la dhihi jirinow qof un waa warkaaga waa la fahmi doonaa mise system un waa kaa qaldami doonaa waalid xaggiisa ahaato mise si kale ha noqotoba waxaa la dhaha inaan soo baxdo maxaa la dhihi jira meeshaas imaadid oo aad casharo qaadatidaa muhiim eh waxaan dhahay aan xamarka ma bixi karo habeenna kama bixi karo maalinna kama bixi karo xamar dhexdiisa waxaan dhahay meeshaas haddii taga maxaa la isku sheegaa wadnaan lahayn meesha kama soo qaadaya wax kaloo meeshaas hadda maanta ziyaadeen shaqada qabashadeeda leemahano qabashadeeda marka waxaa marka isku fahanay tababar iyo waxaas iyo in wax lagu soo fahansiiye cashire war wax fahansiin iyo wax kale uma baahni aan ahayn ma fahantay ani waa inaan hadda maalinta oo cashir ay akhrisida wax iga dhaadhicisa ani hadda uma baahni aan ahay marka haddii ay si kale ay jirto ani safar ma soo aadi karo xumaanna aysan naga noqonin aan ahay bis wuxuu dhahay marka kulley waa isku noqdeen kulley raggaas waxaa waaye rag imtixaan waaye waa isku laabteen marka waxaa lahay horta ninka waa laga wareysanaa barnaamijyada ayagaa isla wada hadlayaan saan jeclahay anana aan ogeyn laakiinse ugu dambeyn markay soo wada soo wada fahmeen waxay soo go-aansadeen waxaan dhihi jira in ay shayba noqotoba gartaas ay ay macnaha macquul ay noqoto uu soo celiyey wuxuu dhaha maxaa la dhihi jira inay how shaqada iyo qaabkeeda iyo nooci loo qabanayo iyo wax dhan waa lagu fahansiiyaa seel ii fahansiinaa ninkaasaa macnaha maxaa la dhihi jiray oo saaxiibkaaga aa raacaysaa soo maraatig ahaanaad u fahmaya carab iyo koox la socota oo hogaaminaya maxamed xaajiilka xase waxay isku dayeen inay dilaan hooyo ilmo ku korsanaysay ka ganacsiga jaadka agaarka siliga ameerikaanka halkaas oo ay markii ay kor tageen hooyadaasi ay dhammaantood u dhixi waayeen bastooladihii ay wateen waa kuwan kooxdii bastooladu u dhixi waayeen oo mid midna ugu sharaxaya wixii maalinkaas ku dhaxay horta intaan aqaano horta waxayna ahayeen ilkacas carab axmed iyo anigoo yaxya oo laakiin magac ismaaciil la saxda markii oo islaantan intaa la aadin ka hor axmed ayaan aan isku xiray ilkacs wuxuu dhahay waxaa la shaqaynaysaa ninkaan kula shaqaynayo wuxuu dhahay meeshaas naagtaas oo ergada wax soo dooratay idhi waa liisha noola sharaxay ergaday soo dooratay islaantaas ayaan inaa aadinaa rabnaa waayaha ayaa dheh axmed ayaa kula jiro dheh axmed iyo anigii waa soo aadni marka hore ilkacas ayaa i bare islaanta jaada iyo gadaa ergadina soo doorato ii sheega axmed isna wuu bara laakiin anagii marka dambeysa axmed ayaa israacayni waa soo waanayni waa imaanayni marna waa marna way maqnayd iidaa maqnayd oo laway baaqati marna markaa aadna oo iidaa inta markii la hela kadib waa la waanaya maalin ka dambeysiin ugu dambeysii waa la helay habeenay ahayd maqrab markii lasoo dugday kadib meeshii markaa tagnay oo beerta jaadka kadibna meeshii ayaan howlgalkii inay la fuliyaa la rabay howlgalkii mustaldooyinkii iyo wixii aan ka tibin markii ka tageen kadib anaga waa kasoo tagnay waa kasoo cararnay meeshii xoogaa yar buuq yar kac meesha waa kasoo kala cararnay kadibna anagoo carareyna ayaa ciidama dowladda dhexda u galnay horta tookeemadu waan ka soo qaaday waxaan keenay cabirka siliga talagaarin bacaada ahayd meeshaa ku deji iga degeen adig toban daqiiq ma soo wareegan asoo qaylaa soo baxay ilkaasa niyow waa baasha ka halaaday niyo ka gaaroydha meeshaa ka tageen dad ha qaadan koors adaa hesho ha shaqa qaadan haybaayaan hay mana diidi kartid waa waa soo qaaday asoo kontaroolkaana kusoo dhacnay marka kontaroolka oo askarta masteexo waa kusoo dhacnay
niyow aan horta sistamka qabasho ahaan marka aan kuu sheego oo haddii meel kasta laisla aado mise meel kasta lasoo soo maro horta waxa ah oo aan karsamaynin ah waxay ahayd anagoo shaqadaas naga soo baaqatay kidibkaas u imaaday ay tahay meeshana cakaaro aad taqaane ay tahay yah meesha lagu qaban doonana in kulley ay tahay madiina salkeeda ay tahay oosan wixii oo qabashadeena iyo intaasna aysan u dhaxaynin wax oon toban daqiiq dhammayn hataa haddii aan fiirino saddex daqiiq camalaa soo cararayna oo orod fiican ah markaa meesha imaana bajaajkaasna toddoba daqiiqna ma aanan saarnayn si aan hadda aan qiyaasayo markii been banaanka laga taga ujeedaa marka cumuuman isku dara intaas ee baasha hooyada ay rabeen inay dilaan kooxdan oo lagu magacaabo baarliin ayaa isaga xarartay dalka iyadoo ka tagtay carruurtii ay u xamaalanaysay kadib markii ay u bakhday nafteeda waxayna iyadoo joogto turkiga la wadaagtay barnaamijka gungaar muuqaal kooban oo uga hadlayso wixii ku dhacay maalinkaasi iyo hadda sida xaalkeedu yahay goor ee saacadda ay tahay halka saac oo habeenimo ayaa rag ii imaadeen hubaysan alxamdulilah rabbiilcaalamiin waan ka noolahay halkaa madaxaabay xabad iiga qabteen bastoolad bastoolada dib baan laiga sheegi doonaa makaaruf halkaasay iiga qabteen xabadii makaarufka ee bastooladii makaarufkeeda way dhici weysay wuu ila soo wareegay intuu iga qabtay xukunka ilaahay way dhici weysay bacdeen kii labaad ninkii labaad markuu ninkii koowaad laba xabood ugu qabtay ninkii labaad uu soo wareegay kii kala imaaday oo labaad halka uu iga qabtay ee kelida ah ee bastooladaas waxaa layaa teerteen xabadii way dhici weysay qadarta rabbi uu lila soo wareegay halka laabtab uu iga qabtay aniga dhacay waan naxay raggiina ilaamaha abniga ay gacanta u galeen markaas ba konrool ay ku dhaceen aniga markay meeshaas iiqado ee korontada iga maqneed kabacdiyaa gacanta meeshii layga qabtay markay gacanta meeshii layga qabtay kolley cadkaygaa dambeeyey targad wax layga dhignayna ma aqaano marka hadda aanu cid targad ka dhigaynin sharciga islaamka kama weynin hooyo soomaaliyeed oo konton habeen umul ah konton habeen umul ah ayaan ahaa ciyaalkayga meel kuma sheega hadda waxaan biilayay oo markaas aan qof u baxday u bax aan cinaha aan u baxay oon biil iga sugaayay hooyadee waa ciyaal ah walaalahayba sabool waxba haysanin ciyaalkayga yaryariiskaa oo midka uu yar uu markaas umusha ah aan kula jiray konton habeen ayaa umul ahaa intaas baan idin sheegayaa
dhagarta iyo dilka dadka waxaa soo diyaariya koox ay u yaqaanaan istikhbaaraad waxaana kooxdaasi xukuma ninkan oo lagu magacaabo salmaan kaasoo diiday inuu la hadlo barnaamijka gungaar balse salmaan ugu dambayntii waxa uu qiraal ka hor sameeyey fadhiga maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya halkaas oo uu ka sheegay doorkiisii al-shabaabnimo aniga waa ka mid ah laakiin taqiid ahaan kama mid ahayn qasab aagiisa aan ururkan ugu biray aniga saaxiib aan naho maxamed xaaji la yiraahda ayaa igu qasbay inaan ku biiro shabaab isagaana barnaamijkaas la waday waxaan u aabisna oo keliya lacagahaas oo keliya koonkii bisay la isticmaali jireen wax hadda shaqo aan qabtin ma jirto xaashim waxa uu ka mid yahay shabakadda maxamed xaaji la shaqaynaysay waxa uu qaabilsanaa hagidda iyo saaminta goobaha ay dilalka ka dhahayaan waxaana uu ahaa hagihii ugu kalsoonida badnaa xaaji weliba asaga ayaa ku tashkiiliyey inuu ka mid noqdo kooxda al-shabaab marka ninkaasna saaxiibkaa waa taqaanaa horena waa u taqaanay ururkaas inuu ka tirsanaa anaasan saaxiib aan nahay marka hadda ururkaas waaba ka tirsanaa waa la shaqeeyaa marka adigana waxaan jeclaan lahaa inkastoo saaxiibkayga aad tahay inaa arintaas aan kugu tashkiiliyo oo adiga go-aan ka gaartid isla markii aniga go-aan degdeg ma gaarin waxaan dhahay kuley ani hadda nin iska shaqaystaan xaasna waa qabaa markaas waxaan ka shaqeeyaa footidiyaan ka shaqeeya marka waxaan dhahay xoogan waa laga fiican yahay wax hadda ani arin qidda askari iyo xaas iyo mana aqaano haddana kuma degdegi karo kule nin xaas qoon waa ahay kule dhib male oo dhahay laakiin qaabka u malaysa maan qaab kale nooc kale loo shaqeeyaa jirto oo adoo hooshaad wato ciddaadan aysan ku ogaanaynin oo iska fiican ayaa jirto magaalkaana joogo marka qaabkaas aan ku sheega hadday ku qanciso kaas kule anaa horta waa kasoo fikiraa si wax u jira ii sheega marka qaabkuu ii sheegay qaabka amnigu ii sheegay magaalo qaabka looga shaqeynayo hoolasho la qabanayo qaab loo qabanayo waxyaalahaasuu ii sheegay marka
faadumo oo magaceeda afgarashada yahay korneylad faadumo camo costaba waxay u qaabilsanayd shabakadan inay u soo shirqoosho dadka ay rabaan inay dilaan waxayna ballamin jirtay nimanka si kor looga harko iyadoona ka mid ahayd madaniga xamar jajab iyo ururka hooyooyinka qaranka
aniga qarax ma kuu dhiibanaan hubkan ii qaad ii hay maku dhahay degmadaas waxaan ka rabaa wixii ka dhacaayo in xiliga xilfadda ay qabtiin xiliga madaxdeydii imaanayso xilligay degmada soo galayaan xilligay ka tagayaan sida badan madaxa idii timaado inaa ii soo sheegtid oo maxaan ku yidhaha saas howshaqada ay ila wadadaan rabaa waxaas la ii soo sheeg bis aniga wax kalaha ay qaban faadumo waxay diri jirtay sawirada dadka ay al-shabaab doonayaan iyadoona qaarkood shukaansi ahaan ula macaamili jirtay
markuu iisoo dhigay sawiradii madaniga saasaan ugu dhigay madaniga marka saas ugu dhigay marka waxaa jiray wiil oo madaniga ka gooni ahay sawirkaas oo mootoolo ahay ma jiray asna waa u dhigay asiga mootadiisaan u dhigay taaragadiisaan u dhigay kaas mayna arkin weli ma arkin waa la joogay ayadoo marka sidii laysku moogyahay haddana waxuu ii soo diray wiilkan oo taliya qaybka ahaa
faadumo waxa ay cashirqool u diyaarisay nin iyada ay kala tageen kaasoo ay u sheegtay inay uurur leedahay taasoo aan waxba ka jirin kadibna markii ay ballamisay waxay kor ka tusay koox ka tirsan al-shabaab si ay u aqoonsadaan marka ay dilayaan soo wacay asiga wuxuu dhahay hantaa hadaad uur leedahay inay boluhu saxyiin in kalan isbitaal ku geynaa ani marka hadalkaas waan ka xanaaqay waxaan dhahay inay biluhu sax yihiin in kale isbitaalaan ku geynaa aflagaadan arkaan dhahay marka wuxuu yiri ima maallo ima weli waxaan arrin ku imaanaani waa ka xanaaqay maalinkaas waxaan arrin ku imaanaani marka habeenkuu soo wacay wuxuu dhaha walaalay waa kugula kaftamahay hadalkaas iska dhaaf iyo imow wixii oo dambi oon galanay waxaan ku yidhahdaa iska kii cafi xaaladan inay meesheeda kasii socotaa rajaynaynaa oon reerka aan kaa doono oon maxaan kula xumatadan kuu geystan aan kaa tetiro marka iyo imow sawiradiisna markaas waa laysoo diro taleefonkii ku jirin markuu isoo wacay amiirka isoo wacay amiirka u sheegay xaaris saasaa jirto wiilkaasna maanta aadir waan u socday xaafadiisa socotahan haye waa arkeynaa warjiiro garoob ku ballama waa arkeynaa isoo doonaan lahay waa isoo doonay ayagana sidii ay kor uga arkeen xaafadda aan ugu soo sheekaysanna waxaan dhahay walaal warkii hore le wadaahe nakaladaa ani waa kasoo laabtay gurigaan usoo laabtay nimankaana way arkeen waxyaabaha cajiibka aan ka ogaaday faadumo waxaa ka mid ahayd inay aaminsan tahay khuraafaad iyadoona sidatay warqadan oo ay ku sheegtay inay ka xijaabayso dowladda inay ogaato howlaha ay waddo taasoo sida muuqata ah sixir iyo wax la halmaala xaashim oo ka mid ah qaybta saxanka ee kooxda al-shabaab mar hadda ka hor la xiray maxamed xaaji waxa uu ahaa shakhsigii u dhexeeyey maxamed aabihiis iyo kooxda al-shabaab wuxuuna sheegay inuu mar kasta la xiriiri jiray aabaxaaji una sheegi jiray in wax kasta oo dhaqaalaha u baahdo ay ka caawin doonaan si loo soo daayo xaaji aabihiis waxaan dhihi jiray xaalad intay maray meel bis waxaan u sheegi jiray inay ardaydii ama dhallinyartii ururka goolmareer dhallinyarta inay wax walba ay garab taagan yihiin haddii loo baado qarash haddii loo baado wax walba aana u sheegayna wiilkiisa iyo meeshii aa lacag ku haddii looga baado laga helayo iyo dadka caawinayo aan qarinayo intaasaan u sheegi jiray laakiin ha lacagaan isku dayi jiray inaan odayga haddii loo baahdo in la soo dhiibo oo lacag lagu furdaaminayo disnidiisa laakiin aabbaha dhalay maxamed xaaji oo aan la kulmay waxa uu diiday in ninkan ay wax wada hadalah galeen isaguna uu iskiis ugu dadaalay sii daynta wiilkiisa wiilka hadda kahor waa waa iska jirtay ilmaha kala xiray yani wiil dad- raaf uu galay raaf raaf waa iska jiray marka raaf baa la galaa xermo oo raaf ah waa la galaa sida caadiga ah raafta haddii wa- uu gal la yidhaahdo lagu soo qabto iyo wax oo macnaha dhacdo fal qof sameeyey ama oo dad sameeya lagu tumaay oo magaalo la geyn la duubaayo iyo waxa jiro howlgal guud oo waa la socdo howlgal guud waa lagu socdaan meelahaasaa lagu xiray Eh, marka dembi maalahan waxna waa lagu baay Wa- wa- waxaan leeyahay hadduu dembi leeyahay hala hukumo hadduu dembi leeyahayna eh, yani alisi waaye waaye
maxamed xaaji waxa uu qabaa in horjoogayaashooda aysanoo galayn carruurtoodu inay galaan dhibka iyagu ku jiraan taasna ay tahay tuun ay qabaan balse aysan kor u sheegi karin sababa la xiriira xabsi ay qabaan waa las weydiina ilmahoodii aaw eh, ilmahoodii eh, waa laga dheereeyaa maxaa yeelay ayagaa lagu korraadina maraykana canuga ninka ku korraadin karo Eh, dhinacaas way fikiraan Eh, xaqiiqda laakiin saas ma ahan xaqiiqda waxaa nin walba canugiisa waa ku kulaanaya Eh, tusaale ahaan cali jabal ciyaartiisa dhan way- way u kala maqan yihiin marka laga rabo wiilka isaga lala duqeynaya al-shabaab waxay maxamed xaaji ilkaxase ku dareen haweeney u ka dhintay aan ninkii isku qarxiyey hotel ambashador oo lagu magacaabo qaali cabdirasaaq taasoo hooyadeedna ay ku jirto xabsiga dhexe loona xukumay al-shabaabnimo iyo hubhayn qaybtii koowaad ee barnaamijkeenna gungaar waa naga intaa